faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناسن dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo maanta akhbaaraadka aad ku maqli doontaan warka waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya weerar ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay wax ka qabato dhibaatooyin ka haysta dadka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle dowladda waddanka maraykanka oo faahfaahin ka bixisay duqeymo dhanka cirka ah ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe dowlad goboleedka jubbaland oo ku dhawaaqay howlgal al-shabaab howlgalkii al-shabaab looga saari lahaa deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed murshe sheekh cabdiraxmaan oo qaabilay wafdi ka soco beesha caalamka qodobadaas wixii nagu soo korray intaa war ku jirna ayaa idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal ee gorrow diyaargarooba faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idiinka leenahay waa subaxnimo isniina taariikhduna ku beegan tahay afariy labaatanka bisha labaad febraayo labada kun iyo labaatanka intaas waxa ayaan kuwada ugu door koronaa warka subaxnimo iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar ka dhacay magaalada boosaaso
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar khasaare dhaliyey oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaasi oo dad ku nool magaaladaasi oo ay si weyn u dareemeen weerarkani ayaa yimid kadib markii mid ka mid ah koontarodo laga soo galo magaalada boosaaso lagu qaaday weerar bambaano waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland weerarkaasi bambaano ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab ayaga oo sheegay in bambaano ay ku weerareen koontarool ay ku sugnaayeen ciidamada puntland waxaana la sheegay in raggii weerarkaasi fuliyey ay goobta iskaga baxsadeen wararka saaka laga helayo magaalada boosaaso ayaa waxay sheegayaan in xalay ilaa saaka ciidamada maamulka puntland ay wadaan howlgallo kala duwan howlgallo kala duwan oo ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey weerarkaasi bambaano magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay ka mid tahay deegaanada maamulka puntland ugu amniga xun waxaana mararka qaar ka dhaca weeraro bambaano iyo toogasho loo geystay askar ka tirsan ciidamada maamulka puntland
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegay deegaanadaasi maamulka hirshabeelle ay ku nool yihiin dad haysta dhibaatooyin kala duwan wuxuuna baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya haashim cumar ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa sheegay in deegaanada maamulkaas dadka ku nool ay haystaan dhibaatooyin kala duwan oo u baahan in wax laga qabto waxa uu sheegay wasiirka in maamulka hirshabeelle culayska ugu daran ee ka jira uu yahay amniga islamarkaana la awoodi waayo in dadka qaarkood la gaarsiiyo deeqaha mucaawinada ah ee loogu talagalay deegaanada hirshabeelle cadow ayuu gacanta ugu jiraa dhibaatadu waa dhibaato dhaaftay xataa waxaa la awoodi waayay in dadka la gaarsiiyo mucaawinada dadka qaar waxa ay isleeyihiin xilligii hirshabeelle la dhisay ammaanku wuu fiicnaa laakiin waxaan idiin sheegayaa in dadaal yari xaggeenna ah aysan ahayn ayuu yidhi wasiir caadle cadow ayuu gacanta ugu jiraa dariiqiisu waa xiran yahay dhibaatadu waa dhibaato dhaaftay waxaa la awoodi la-yahay in la aragtay xataa mucaawinooyinkii iyo waxyaabihii gurmadka ahay in la gaarsiiyaa la awoodi la-yahay waa baaxadda iyo ma aragtay adow u leeyahay meesha fiiliga dhibaatadu sida ay tahay waxaan isleeyahay dadka qaarkiis waxay leeyihiin markii hirshabeelle dowladda la dhisaayo jidku waa furnaa ma waxweynaha mari jiray jidka oo lagu tiri jiro uga soo naqo jiray la ogyahay say ku dhici kartaa jidku ma wax lagu xiran yahay waxaan rabaa ma aha dadaal yaro anaga tegnaa jidkeena u xiran yahay laakiin waxaad ogtihiin cadowgu waa baahsanay shabeellaha hooseu ku jiray caradaasoo dhammaa buuxday wixii shabeellaha hoose laga soo bixiya dhammaantood waa soo guureen annaguna soo dildegeen annaguna awood aan ku kicino waa weynay marka waxaan rabaa insha allahu tacaala waa ku faraxsanahay isu imaatinka iyo shirka iyo midnimada in taargad ay ahaato oo ma aragtay la wada farta lagu wada fiiqo culayska meeshaas ka jiro oo annagu aanan ku filnayn oo cadowga jidka haysto oo jiinka ah sida uu sheegay eh, ninka la yidhaahdo en, eh, xildhibaan shiiraar oo midka toban sano jira uu ku dilaayo waxaan rabnaa in halkaas maaragtay en, eh, waana la sheegay insha allahu tacaala xusuusinaan uga jeedaa ee dadkaanu ma ahan dadka la fari lahaa arrintaas ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle in dagaalamayaasha ururka al-shabaab ee ka howlgelaya gobolka shabeellaha hoose culays weyn ay kala kulmeen dowladda soomaaliya sidaas aaweedna ay u soo wareegeen deegaanada hirshabeelle dhibaato bacanna ay haatan ku hayaan dadka deegaanada maamulkaas
aad baad u mahadsantahay haashim dowladda waddanka maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay duqeyn ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe
war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhanka cirka ah uu maraykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay shalay ee ku beegneed saddex iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo labaatanka ee duqeyn dhanka cirka ah ay ka fuliyeen magaalada jujumo oo qiyaastii lix kilomitir u jirta magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe islamarkaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi ayaa maraykanka waxa uu sheegay inay ku dhaawaceen saddex xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay ku taageerayeen ciidamada dowladda soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab ugu dambeyn qoraalka maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay inay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab si loo yareeyo awoodooda toddobaad gudihiisa ayaa maraykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda soomaaliya waxa uu duqeyn ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe waxaana xusid mudan in gobolkaasi ay intiisa badan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab hase yeeshee dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay wadaan sidii ay kula wareegi lahaayeen deegaanadaasi
intaana ka bixin wararka maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay qorshihii al-shabaab looga saari lahaa deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland jenaraal aadan maxamuud ibraahim ayaa faahfaahin ka bixiyey xaalada deegaano dhowaan ciidamada jubbaland ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab ee ka tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha ayaa sheegay in nolosha dadka ay ku soo noqotay sidii caadiga ahayd oo ay helayaan dhammaan adeegyada asaasiga u ah nolosha sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha amnigoodana ay sugayaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxa uu sidoo kale sheegay in jubbaland ay diyaarisay qorshihii ugu dambeeyey ee al-shabaab looga saari lahaa gobolka jubbada dhexe islamarkaana maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan waxa uu sheegay in goobaha kale ay weli gacanta ugu jirto dagaalamayaasha al-shabaab laga saari doono islamarkaana ciidamada maamulka jubbaland ay qadi doonaan howlgallo ballaaran taliyaha ayaa xusay in ciidamada maamulka jubbaland loo dhammaystiray qalabkii ay kula dagaalami lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana sanadkani la xureyn doono deegaano badan oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe
ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed murshe sheekh cabdiraxmaan ayaa qaabilay wafdi ka socda beesha caalamka
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed murshal sheekh cabdiraxmaan ayaa kulan la qaatay wakiilo kala duwan oo ka socda u n u s a iyo safiirada dalalka la isku yiraahdo copenhagen group oo ah safiirada dalalka saaxiibada dhow la ah waddanka soomaaliya waxaana kulanka looga hadlay doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka dhacdo gudaha waddanka soomaaliya safiirada ayaa ku ammaanay baarlamaanka soomaaliya howlaha waxa ay hayaan ee la xiriira arrimaha doorashooyinka gaar ahaan samaynta sharciyada muhiimka u ah doorashooyinka dalka sidoo kalena waxa ay ammaaneen horumarada kala duwan ee ay gaareen dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xogayaha guud ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo qodobadii ka soo baxay guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclan lahay inaan intaasi ku soo afmiro warkii subaxnimaad kala soctay radio cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis warka maanta waxaa idiin soo saaray idiina daadahaynaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaana farsamadii kaga saacidayey haashim cumar warka subaxnimo ayaa intaasi ku soo afmeeraynaa waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh